barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha januari waa shan iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caasha ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah waraysiyo aannu la yeelannay qaar ka mid ah qaxootiga yemaniyiinta ah iyo ganacsiyada kala duwan ee ay ka furteen soomaaliya maya ani keligaan ka imaado aabahayga yemanoo ku dambeeya asi walaalahayg isku aabanahni aniga hooyo gooni ahay hooyadeyna allah naxariis waa dhimatay marka ani keligaan ka imaaday aabahey aabahii iyo walaalahayga yeman ay jiraan aabbaha muwallad waaye sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa dhallinyarada laascaanood oo samaystay urur ay ku bahoobeen qaar ka mid a bahda ciyaaraha ee degmooyinka gobolka sool waxaan gacan la leenahay soomaali mini futbol somfa xiriirkaasoo xiriir caalami ah fursadna siiya dhallinyarada kubadda ciyaarta adduunka oo dhan dhinaca suugaanta ee barnaamijkan ismaaciil bal ka waran haddii gabar sidan loo ammaano
caashay waxay noqonaysaa inaan jawaabteeda xagga dambe dhegaystayaasha ugu raadiyo aad iyo aad aad iyo aad hase ahaatee waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
wararka ka imanaya deegaanka ceelcadda ee gobolka gedo ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay la wareegeen saldhig ay ciidamada kenya ee amisom ay ku leeyihiin deegaankaasi kadib weerar isugu jira qaraxyo ismiidaamin ah iyo weerar toos ah oo ay maleeshiyaadku ku qaadeen saldhigga saldhigga la weeraray ayaa ahaa saldhigga ugu weyn ee ay ciidamada kenya ku leeyihiin gobolka gedo deegaanka ceelcadda ayaa qiyaastii ilaa lixdan kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada garbaharre ee xarunta gobolka gedo ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa xiray ugu yaraan laba iyo toban macahad oo lagu eedeeyey inay taageerayaan dacaayadaha argagixisada kadib markii ay saxiixeen codsi ku baaqaya in lasoo afjaro xoogga ay dowladda u adeegsanayso fallaagooyinka kurdiinta ah mas-uuliyiin ku sugan dalka siralyon ayaa sheegay in cudurka eboolo laga helay mar kale dalkaasi maalin uun kadib markii w h o ay ku dhawaaqday in xanuunka eboolo laga cidhib tiray galbeedka afrika
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad nagala socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaadna dabcan dhegeysanaysaan ismaaciilow dee dhallinyaradii maalmahan way is abaabulayaan oo maalin walba waxaa soo baxaya dhallinyaro ururay samaysanayaan marka ururadii malaha faa'iido yar baa laga dhex arkay dee waxays idhahdeen marka cududaha la mideeyo xoog baa ka soo baxaya ayaa wax badan lagu soo goosan karaa aad iyo aad dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka sool ayaa waxay samaysteen naadi mideeya gaar ahaan midka cayaaraha degmooyinka gobolka sool kaasoo waxay u bixiyeen sool min futbol marka waryaheena magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mida dhallinyarada warbixintan ayuuna nooga soo diray aan wada dhegeysana waxaa dhowaan lagaga dhawaaqay gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool naadihi ay ku midaysan yihiin ciyaaryahanada afarta degme oo ka kooban yahay gobolka sool naadigaasoo ay u bixiyeen sool mini futbol arrinkaasi ayaa v o a waxay ka waraysatay qaar ka mida dhallinyaradii soo qabanqaabisay ee doorashadaasi waxayna sheegeen inay wax badan ka qaban doonaan ciyaaraha gobolka sool dhallinyaradana ay u qaban doonaan tababaro kala duwan maxamuud hoolif xogayaha sool mini futbol ayaa waxa uu yidhi sida tan fursadaha aanu dhallinyarada u hayno ayaa waxay yihiin waxaanu gacan la leenahay soomaali mini futbol somfa xiriirkaasoo xiriir caalami ah fursadna siiya dhallinyarada kubadda ciyaarta adduunka oo dhan dhallinyarada reer laascaanood waxay fursad u helayaan inay adduunka ka ciyaaraan wol mini futbol oo ah mid u dhigma waxaa loo yaqaano fifa jaaniskaasi muu oolin markii hore gobolka laakiinse iminka qofka ku ciyaaraya laascaanood kubadda wuxuu jaan ama taleex caynabo xudun wuxuu fursad u helayaa inuu adduunka kaga qayb galo tartamada caalamiga ciyaaryahanada oo kulminaya muqaqaab naadiyaha lagu soo galay ma sidee lagu soo xulay markaad sameynayseen waxaa lagu soo xunay qof kasta oo ciyaara kubadda cagta ayaa ka soo qayb galay codkiisana ka dhiibtay codeeyeyna imise degmo ka kooban yahayna afarta degmi ee gobolka sool ka kooban yahay laasacaanood xudun taleex iyo caynabo fu'aad axmed cali oo ka mid ah dhallinyarada isaguu ku jira ururka caalamiga ee somaali mini fitball waxauna sheegay inay fursaddan ay keeneen gobolka sool ayna ka taageerayaan dhallinyarada ay tahay sidii wax looga bedeli lahaa ciyaaryahanada ayna u heli lahaayeen tababaro ururka wel mini football waa fursad een, u bannaan qof walba oo dhalinyaro ah oo da-yara oo jecel inuu sportska ama kubadda cagta heer ka gaadho wel football waxa uu hoos tagaa een, waxaa hoos taga african football federation somfa baa kasii hoos taga solfana halkaas ayay xiriir la leedahay iyana oo fursadda kasoo dhalata ilaa wel mini football la rabo in lasoo gaadhsiiyo marka arrinkani muxuu u sahlayaa ciyaaryahanada gobolka sool oo aad leedahay waxyaabahaasa usoo kordhi doona oo ciyaartooyguna ay heli doonaan een waxa ugu horeeya horta ay heli doonaan kooxaha gobolka oo la tayeynayo waxaa ay helayaan marka ugu horeysa kubadda waxaa laga bilaaba grass root football waxaa la yidhahdo grass root waxa weeye waa heerka koowaad ee ilmuhu marka uu barbaarayo da-da ugu horeysa toddoba jir ilaa uu ka gaadhayo een, toban toban ilaa shan iyo toban shan iyo toban ilaa koob iyo labaatan koob iyo labaatan ilaa uu qofku dee caafimaad ahaan uu ciyaarayo fursadahaasoo kale may jirin haddii da-yarta toddoba jirka garoomo loo dhiso ilaa heerka waaweyn ay u ciyaaraan garoomadaas horta waa waxa fursadda koowaad ee ugu qaalisan ee aan lagu hamiyin in laascaanood garoon yar oo kooban oo caws ah oo islamarkaana tarbuun leh sida tarbuunada caalamka loo dhisay ee ah dhisaayinkii ugu dambeeyey aynu barnaamijkan sanadkan loogu magacdaray ka hortaga mukhaadaraadka iyo daroogada sanadkan rabno inaynu kaga faa'iidaysano oo aynu ku horumarino gobolkeena taasi waa fursadda koowaad fursadda labaadna waxaa weeye dee dhallinyarada gobolka sool gebi ahaanba ku- ee ku hamida inay heer ka gaadhaan kubadda cagta markii ugu horreysay ay fursaddaas oo kale heleen weeye in ay markaa iyakuna sanadkan ay iyakuna ka faa'iidaystaan kana qayb noqdaan een, xiriirada cusub ee kusoo biiray xiriirada mini football hoos tagay ciyaaryahanada gobolka sool ayaa si weyn u soo dhoweeyey inay helaan goob dhallinyaradu ay ku midaysan yihiin sayid axmed maxamuud wuxuu ka mid yahay xulka gobolka sool waxa uuna fursaddani ku sheegay inay tahay mid aad u wanaagsan ciyaaryahanaduna ay noqon doonaan kuwo hela tababaro ayna kaga baxaan dhibaato badan oo ciyaaryahanada gobolka sool ee sida weyn u xusiiya ciyaaraha garaan kubadda ay u baahnaayeen waxaan ka tirsanahay een, gobolka sool een, kooxaha gobolkana waxaan u ciyaaraa kooxda sool star een, waan ku faraxsannahay een, een, een, waxyaalahan cusub ee gobolka kusoo kordhay oo anagoo dee awalba aan haysan agab dhammaystiran iyo een, dee ka- aan kabaha jeebka iyo ka iibsan jirnay oo haddana loo ballan qaaday in haddii een, een, xidhiidhkan caalamiga ahi noo hirgeliyo in aanu helno een, agab dhammaystiran garoomaan ku aalamiytayno een, een, een, wax kastoo aan u baahannahay dee waa ilaahay mahadi awalba maana haysan waanana soo dhoweynaynaa ciyaartooygu sidee bay u arkaan ciyaartooydu adiga kula mida fursaddan wallaahi dareenkaygu wuu wada kacsan yahay haddaan nahay een, anigu waxaan u warhayaa kooxaha een, een, xaafadaha ee gobolka ka tirsan kooxo badan baan u warhayaa aad bay ugu faraxsan yihiin la yaabanaay maalinta xafladda ay hay-addu een, ay qabanaysay een, ma- maalintii een, xafladda lagu furayay aan u codeynaynay aad baan usoo dhaweynay waan la yaabnay markaan xafladdii kasoo dareeray waxaan is weydiinay waxaan mar- ma noo hirgelayaan riyadani cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa caashay een, eh, dalka yeman marka hore soomaali badan baa beriga hore u qaxday aada u weyn markii dagaaladu ay dhaceen aad iyo aad marka hadda deer tusaalaan wadamada carabta tagtidna waxaad aada uga xasuusanaysaa yemanida waa meheradaha ama makhaayadaha soomaaliinta badan un wax ka cunto waaw ila way isku cunna way egyihiin isku oo cuneeyeen qudhayda ismaaciiloo beri dhaweyd maqaayad ay yemani- yemaniyiin ku leeyihiin dalkan maraykankan tegey Haye.
waxaan soo xasuustay beriiska iyo hilibkan ku cuni jiray iyo xaafadihii hilibka iyo dhaqanka xitaa dhaqan- dhaqanka qabaliga waxyaaba badan baad- baad moodaa labada dhinac aad iyo aad ay isaga inay mid iska yihiin shabaxaan waa gartay iyo deegaanada meelo badan marka qaar badan oo yemanida markii dagaalada sokeeye ay ka dhaceen ama dagaaladan kale ay ka dhaceen dalka yeman xilligan ka socdee een, dhinacyada kala duwan u dhexeeya ayaa qaxooti badan waxay aadeen eh, soomaaliya way soo qaxeen ha qaarkood jabuuti qaarkood waxay aadeen somalilan qaarkood waxay aadeen puntland qaarkood muqdishoy gaadheen meel kala duwan bay gaadheen waa gartay meherado ganacsi bay bilaabeen marka mid ka mid a meheradaha waxaa ka mid a inay makhaayadihii cuntada sameeyeen waa gartay marka malaha waxay israahdeen cunooyinkan cunooyinkii soomaalidan ay cunaysay waa isaga mid tihiin marka waxay u arkaan ganacsi fudud oo markiiba lacagna ay ka samayn karaan haddana u shaqaynaya arrinta kale xiisaale eegeen waxaa ka mid ah waxay arkeen makhaayadihii soomaalidu badankoodu isku cunto samaynaya waa gartay marka waxay ka fikireen bal cunto ka duwan suuqa keena maxay keeneen talo dee waxay keenayaan khubustii macnaa cunto yamanidii ma garanaysa oo meesha ku cusub oo soomaalidiina ay danaynayso taasaa dalab badan u keenaysa waaw marka waryaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid ah yamanida ku nool magaalada boosaaso ee puntland wuxuuna la yeeshay waraysigan soo socda
asalaamu calaykum hortoore waxaa magacayga cabdiqaadir maxamed saar xali dhahaa waxaan ka imaaday yeman wadanka oo yemanaan ka imaaday dhulka wadankii labaad aan imaaday oo dhulkayga ee caaradeeda ahayd soomaali ah maasha allah puntland aan ku imaaday igu soo dhoweeyeen xeradaan kusoo degay maasha allah anoo xerada jooga haddana ganacsi aan u furana meel oo ganacsi oo shaqo ahaan u furani waana shaqaysan alxamdulilah qaar oo soomaalina ma kasaayan laakiin yemanina waa kasaayan annaga soomaalideena badan oo kasaayo dad walaalihaygina waa joogaan meesha maxaa qabataan qaar waxay qabtaan ah, muwaciinta ah, dhaqan qaar waxaa waaye ah, mubaashiriin waaye oo mubaashir af soomaali waxay ku dhahaan ah, gambieri ay ku dhahaan laba- ka mubaashirka oo wax soo dhaweynayo dadka oo raashinka usoo dhaweynayo qaarna waxaa waaye ah, biyaha iyo waxaasuu dadka u dhaweeyaa qaarna waxaa waaye maxaasab ahaan oo lacagta dadka qaadaa saas aan u kala shaqeynaa marka iyaga laga yimaado ka adi cabdiqaadir axaan deeq maxaa qabataan ani waxaa ahay kan mubaashirka oo dadka oo raashinka usoo dhaweeyey oo soo dhaweeyey oo fadhiisiyo raashinka talabka ka qaada oo usoo dhigo raashinka ahay aan u qabta aniga qarkii dhinacayga aniga yeman maxaa ka qaban jidha oo shaqa ah
wallaahi yeman waxaan ka qaban jiray maxay furnay maxa- maxal weyn aynu furnay oo dijaaja dijaajaan belediga aynu furnay maxal weyn oo dijaaj beledi aynu furnay aan ku shaqaysanayn maya ani keligaan ka imaada aabahayga yemanoo ku dambeeya asi walaalahayga isku aabanahnay aniga hooyo gooni ahay hooyadeyna allah u naxariisto waa dhimatay marka ani keligaan ka imaaday aabahay aabahii iyo walaalahayga yeman ay jiraan aabaha muwalad waaye yeman uu dhashay d- d- dadka yeman uu ku dhashtay waa muwaladiinkii waaye hooyadii ana Soom- oo soomaali ah waayahay shaqada hadda hayso waxay tahay ee, dadka meheradan yimaada ayaa cunada u gegeysaa Ee, marka adiga ahaan sidee u aragtaa shaqadan aad ku guda jidho wallahi maasha allah wax dhibaata ana dhinacayga wax ma ka jiro maasha allah murtaaxan ku ah dadkana dadkana maasha allah wax dhibaata waxa ilaa hadda dhibaato ilii keena ma jirto maasha allah waa ay soo dhaweeyen dadkan waa muxtaramiin waay maasha allah dhibaata iyo wax weyn wax maba jiro ba dhinacayga
waayahay ee, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ee, cunada boosaaso laga cuno ma cunada maqaxyaha kale ayaa halka lagu sameeyaa mise cuno ka duwan oo yeman aad kusoo barateen baa dadka ee, u sameysaan cunug ka duwanaan sameyna oo yeman kusoo baranay cunaha boosas ma cuno kalenta oo yeman oo yemaniin ahaan oo cunto aan yemaniin ahaan aan u sameynaa waxaa jira oo kabiskan oo yemaniga ah qubiska wilwalaakiga sameeyo oo dhinacayga hadda taagan iyo maasha allah kooko anuu joogo maasha allah oo bariiska iyo hilibka iyo dijaaj iyo maasha allah noo sameeyo oo cunto yemani ah khaas ah masha cuntadan oo sooma oo boosas lagu sameeya ma cunto yemani annaga khaas aan sameynaa ياسين أعمل آه، في مطعم خباز خبز يمني والله الحمد لله waxaa nin dhahay wiilkan wiil walaakii waa yeman aan isla imaanay waxauu sameeya dhinaca oo khubuska sameeya oo kibiska oo soo yemani ah wuxuu ku dhahay alxamdulilah wagbad yemaniya khaasaan sameynaa dadkana maasha allah waa ku dhahay waana soo dhaweeyeen waa u sameynaa dalabkaadka khaaska ah waayahay yaasiin ee, sidee u aragtaa marka ee, dagaaladii yeman ka dhacay kadib in boosaaso aad timaado aad shaqo ee, muxuu ahaye ka hesho بصاصو أهل بصاصو يعني ما شاء الله waxaa طيبين nin dhahay wiilka walaakii maada meeshii masay iyaku soomaaliya markay dagaalka ka jiro oo u qaxeen yeman sa anaga u soo dhaweyn oo soo sharafnay iyukana maasha allah hadda dagaalka anaga markuu nagu imaado oo yeman nagu dagaal ku dhacay oo imaan iyukana waan soo dhaweyn madaxayna saarteen maasha allah nin dhahay dad fiican aad tihiin dad oo khayraysanaad tihiin sidee u aragtaa marka ee, shaqadan العمل تمام تمام ماشي الحال يعني أحسن من wuxuu ku dhahay maasha allah camalka waa fiican yahay ku dhahay alxamdulilah laakiin wuxuu ku dhahay soomaaliya anu waxaan ka ka jeclahay duwal kalenta oo hadda duwal hadda lagu dhahayo horumada gaadeen sida sacuudiga iyo duwal khaliijka imaaraadkiiyo soomaaliyaan ka jeclahay ku dhahay soomaaliya ani ka murtax ku ah ما في بنت أنا عدنا تزوجت أول ما جيت لاقي هنا تزوجت على طول markuu soo qaxay oo gabar soomaali aroosay ma ilaa hadda wax muu dhalin laakiin maasha allah oo isla fiican yihiin waa isla ciishaan آخر كلامي أشكر الحكومة الصومالية وأشكر الشعب الصومالي الصومالية عامة وحكومة بوتلاند خاصة و... ونشكر يعني جميع المتعاونين مع اليمنيين بشكل عام يعني واللي قدموا اللي احنا الخدمات وقدموا اللي احنا كل شيء marka waxaan idhaha ani kalaamkii ugu dambeeyey waxaa tahay inaa mm, aa, u mahad celiyo dowlada oo wad- aa, xukuumadda soomaaliya iyo xukuumadda khaasatan puntland oo nu soo dhaweysay oo wax kasta noo qabatay mucaawanada si kasta noogu soo dhaweeyeen dhaawaca dhibaatadeena iyo wax kaste dhibkeena dawadeena wax kasta noo soo dhaweeyeen puntland maasha allah madaxa naga saariyeen xataa dee wadankeena u laabaneen sa'iika noo soo dhaweeyeen ka darena u dhaweyno waayo bidaad khaasatan puntland caasha waad la yaabaneed waan ku arkay yamanida af soomaali ku hadlay waa hal jazaa lixsaan ilixsaan soomaaliga ku hadlayna waa la yaabay en, sida markiiba uu qashuucsan yahay uu u dareemay in la soo dhaweeyey oo naxariis loo sameeyey oo de dalkii lagu soo dhaweeyeyna sidai u dareemayeen aad baan oga helay tan kale haddii xataa lagu siiyo meel nabada ood ku dhaqdhaqaaqi karto dadka noloshooda egaa iska soo saaranaya aad iyo aad marka aad iyo aad.
saasay bulshadiina isku dhex arrinta kale muhiimka waxa weeye dadkan- soomaalidina aad bay u socotaa ogo waa Absolutely.
meel bay tegaysaa marka sidaana loo qaatay waxaa kaloo muhiima dadku inta badan meelaha kale naga yimaada Mm, xirfaday wataan waa sidaas marka xirfaduhuna waa waxa bulshooyinka horumarya de waa adduunko dhan dalkan maraykanka markaad u fiirsato ismaaciilow en, marka taariikhiisa aad akhriso waxaa lagu leeyahay qaarumaha kale adduunkii oo dhan aa isugu yimid wadankan maraykanka Haye, qolo walba oo timidna waxbay keentay haye.
xataa soomaalida ku dar waxbay keeneen marka intii marka laysku geeyey waxaa ka soo baxay en, de wadankan ballaarna ad ujeeda the greatest country in the world la yidhaahdo haye marka dee soomaalida hadda yamaniyiinta way soo dhaweeyeen kuwo kalena ha soo dhaweeyaan maxaad caasha inoo haysaa ammaan baad sheegaysa mar dhaweyda waa dhinacii suugaanta ismaaciil aman dhinacaaga u riixaaba ma heesta xural cayn iyo cali aadan fanaanka da'da yar balan dhegaysana marka hore dunidaay xilligii la joogaba isahaagu igu badan xural caynti dunidaay xilligii la joogaba isahaagu igu badan adiga xasuusiyo marka xeer ku yeesho marka xeer ku yeeshe adiga xasuusiyo marka xeer ku yeesho marka xeer ku yeeshe qalbigayga waxaa xulay xaragadadu dhalatiyo xishoodkiiba asluubtu xakimkuguma naysto xakimkuguma nayste Ah. qalbigayga waxaa xulay xaragadadu dhalatiyo xishoodkiiyo asluubtu xakimkuguma naysto xakimkuguma nayste xaashee mabay dhalan maxambaarin hooyana xaashee mabay dhalan maxambaarin hooyana xawalay midi kula mida xawalay mid kula mida xaashee mabay dhalan maxambaarin hooyana xaashee mabay dhalan maxambaarin hooyana xawalay midi kula mida xawalay mid kula mida
caasha
heesta aad baad ula dhac- waxaad ula dhacsan tahay ismaaciilo oo Dib.
he- oo heesaha sidaa dhegta uguma dhigi jirin maxaa dhacay dee kooxdani waa nin dhallinyaro ah oo Haye, waa dhallinyarada dee annagu maan kala foganaa caashay marka halkaasaad ka qaraabeynaysaa wixii dhalinyaronimada dhallinyaro ah waa isxignaa
waa taa annaba ku daba jiraa
maxay noo xiga waxaan markana soo qabanayaa xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal aynu ku horrayna iyadoo suuqa kale iibsiga ciyaartooyda uu furan yahay ayaa sidaa haddaba wararka kale iibsiga ciyaartooyda loola xiriirinayo kooxaha qaar waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta real madrid oo dhowaantan iyada iyo atletico madridba laga ganaaxay inaanay wax ciyaartooy ay soo iibsan karaynin marka suuqa kale iibsiga ciyaartooyda mar kale uu furmo xagaaga soo socda muddo laba xilli ciyaareed ayaa waxaa haddaba naadiga kubadda cagta real madrid ay isku dayaysaa inay hadda dhowr ciyaartooy la soo wareegto wargeyska the sun ee dalka ingiriiska ka soo baxa ayaa qoray in naadiga real madrid ay qorsheynayso inay kharash galayso bishan january aynu ku guda jirno adduun lacageed oo gaaraya laba boqol iyo konton milyan oo lacagta dalka ingiriiska laga isticmaalaa iyadoo diiradda ay saarayso ciyaartooyga eden hazard oo siddeetan milyan oo lacagta ganiga starlinka lagu qiimo hadda kana mid ah ciyaartooyda dhowrka ahi ee hadda naadiga kubadda cagta real madrid ay diiradda u saaran tahay waxaa sidoo kale naadiga kubadda cagta real madrid lala xiriirinaya david deheya oo goolka u qabta naadiga manchester united juventus ciyaartooygooda qadka dhexe paul bogba oo labayabaatan jir ah iyo weeraryahanka naadiga kubadda cagta bayern munich robert lavandowski oo toddobayabaatan jir ah sidaas isla mid ah toddobayabaatan jirka reer argentina ee naadiga manchester city sergio aguero ayaa lala xiriirinaya weeraryahanka naadiga kubadda cagta tottenham hotspur henry kane oo labayabaatan jir ah iyo sidoo kale ciyaartooyga daafaca dhexe uga ciyaara naadiga kubadda cagta everton john stanis oo kuwalbaatan jira ayaa sidoo kale ka mid ah ragga lala xiriirinayo in ay naadiga real madrid la soo saxiixdaan delista ayaa warbixintaasi qoray iyadoo sidaasi si la mid ah ay naadiga real madrid qorsheynayso in ay lacag aad u fara badan kharaj garayso bishan january aynu ku guda jirno ayna ka faa'iidaysato inay ciyaartooy dhowra la soo wareegto kahor intaan la gaarin xilliga xanibaadda la saarayo naadiga oo xilli ciyaareedka soo socda marka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda mar kale dib ugu furmo ay ka bilaabanayso ayaa wargeyska independent ee dalka ingiriiska ka soo baxo wuxuu leeyahay taasi micnaheedu maahan in david diheye iyo eden hazardl ay ka tagayaan kooxaha manchester iyo chelsea oo labadooduba ay kooxda kubadda cagta real madrid raadinaysay lasta maamulahooda clodio rianieri waxa uu doonaya inuu la soo sixido weeraryahanka naadiga west bromich albion ee koobaatan jirada kuwa ka yar saidio berahino sida uu qoray wargeyska daily mirror naadiga manchester united ayaa waxa ay doonaysaa inay la soo wareegto ciyaartooyga naadiga kubadda cagta ee cronsius u ciyaara alexander bato kaasoo hadda lagu qiimeynayo toban milyan oo lacagta ganiga starliinka ahi sidoo kale naadiga chelsea ayaa bato lala xiriirinaya oo uu doonayo guus hindig inuu la soo sixido waxaana guus hindig loo sheegay inuu iibiyo weeraryahanka waddanka faransiiska rimi oo sagaabaatan jira kahor intuusan bato naadiga kubadda cagta chelsea stanford bridge ka ciyaarta uusan keenin iska dheelista ayaa warbixintaasi qoray sidoo kale chelsea waxaa la rumaysan yahay inay hadda fursadda ay kula soo saxiixan lahayd diogo simone tababaraha reer argenti oo shan iyo afartan jir ay meel wanaagsan marayso kadib markii naadiga atletico madrid iyadoona ganaax suuqa kala iibsiga ciyaartooyda la dul dhigay wixii ka dambeeya marka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda cagaaga soo socda uu furmo taasoo fursad u siinaysa naadiga kubadda cagta chelsea in ay la soo wareegto macalinkaasi diogo simone oo suuragal ay tahay inuu markaa ka tago naadiga kubadda cagta atletico madrid naadiga kubadda cagta s rome ee dalka talyaaniga ayaa waxa ay magacooday tababarihii bedeli lahaa garshia rome waxa ay u magacooday tababare luciano sbaletti inuu bedelo rudi garshia kaasoo arbacadii shaqada laga celiyey sbaletti oo lix konton jira ayaa waxa uu rome soo waleeliyey intii u dhexaysay markaasoo laba jeer kooba itali uu kula guulaystay naadiga ka hor intuusan shaqada ka tegin naadiga rome oo uusan ku biirin naadiga dalka ruushka ka dhisan ee zent betsberg tababaraha reer talyaaniya ayaa laba koob kula guulaystay naadiga dalka ruushka ka dhisan intii uu joogay wadanka ruushka kahor intaan shaqada sidoo kale laga soo celinin sanadka laba kun iyo afar iyo tobankii garshiya garshiya ayaa shaqada naadiga kubadda cagta rome ka xirisay kadib markii natiijooyin aan wanaagsaneyn uu ka keenay horyaalka dalka talyaaniga isagoo hadda naadiga romena uu dhexalsiiyey in kaalinta shanaad kala sarraynta horyaalka zariada dalka talyaaniga ay fadhiisato rome ayaa waxa ay ku aadan tahay wareegga lix tobanaad ee champion liga naadiga real madrid dhegaystayaal xubintii cayaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayey barnaamijka ciyaaraha casha hay waxaan inoo hayaa gabar dhahaysa dareenka igu dhasho diyaar anigu kuuma noqon doonisna cili kuuma celin duunyana hadalkeeda daa damaca qaar baa i dilo codkaasi iyo haddaan ereyadina kuu daba dhigay run xadi saban codkeedii
tahay hee deeqilah dadkuna aan wada sinayn ammaanta way dhandhaamisaan ku yidhi aad bay maaragtay
welibana heestan laba qolo inay wada tiriyeen baa filaya daktar carabeet in la dhakhtara Ah.
iyo nin kale Ayaa.
marka hees wey aad loogu fariiraysto dareenna ka gudbinaysa tarjumaysa codka roon xaddi saban ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada maanta idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.